wuxuu yidhi bisha maanta labadii lix baraa u sii dheer ifka beridi uu yimid ninkaan soo balleeyee gabayga u bilaabee balankuu warbixiye bara idhi adduunyada sanad baa u bursamay habeenkaan isbarannee bidhaantiisa aragnana saddex boqola maalmood lixdan iyo saddexa beri kama badane waa gow maantana badbaadow bandhigiisii dhalashiyo waa bogaadintiisii hambaliyiiyo bishaaradii annaguna bilkhayr iyo farxad bilicla ciid wacan guushiyo baraaraha kan dambana ku beegsoo bushi kuma helaan nidhi faalladu ha badato hadda baalaad roga tidhi baaqlabaadka taxanaha budnigiisu waa sidan barigiyo galbeedkiyo qaaradda iyo beeshaba ku baraya adduunyada adiguna ibaro ani baxsanow ayaanlow haddaan berigi kugu nidhi dhulku waa dad badan yahay bilyanada nafleyda ah ee ku beeran ciidan bar ka mida dadkaan ahay biliic aad baraarugteeda toos akri nolol bilowyada bili aadan noqoshada kusoo biirideedii saan ku soo badbaadoo weli ana ka bixinayo uga baydgo-aygii adna baar xogtaadoo saan u kala bedelannahay xilliyada u kala baro bal eeg dhalashadaadii caasimad bartamaheed nabad iyo barwaaqo ah beelaha ku noolbaa barka kuu mashxaradoo kusoo biirtay dumideed anna berigii aan imid hooyaday bil iyo laba biyo kama afurinoo beelcadaadka fooshay la baaxaa degayso baahidiiyo oonkaa wakhtigeedu badaybay anna bacadka kululaa baalka iga geliso xabkii igama biinine xilligeennaad kala baro ano in calooshu buuxday beertaaga taabtaan anna baahi awgeed barax gelibka aan helo waa laguusad buriyey hooyaday bogowroon beerkeeda iga jecel boodbootintaydii ku buraanburaysee xilligeenna kala baro bool bariya cadar iyo dharkaad kala bedelataa boqolkaad hadduu yahay anna baybay iyo dhaxan usta aan huwada iyo uga aan ku baanee bandhigii carruuraha ugu bilicda roonaa waa qayb barkiis oo isna beriga roogdo bali lagu khasaalo filla iiga bixiyee xilligeenna kala baro markii aad bukootaba si laguu badbaadshay dhakhtarrada waxbaaraa kuu baratamaano dawo cudurka bigisaa laguu baadi doonaa anna baaba'aygee cudurradii balaayee bilowgii soo maray kii ugu ba'naa iyo dari joonis ugu dhacay bil dab lagu caddeeyaa jidhka lagu bisleeyo saanac baadiyaa yidhi neef intaad bilaysaan dhiig badan ku daadshee xilligeenna kala baro intii aadan fadhiga baran kursi luga badnaa iyo mushkileeti baa jiray aad baacsanayso dhulka kaa badbaadsho boorka iyo habaadkana kaa samata bixiye anna beer kusadidii murarka iyo ciidiyo hadba waxa bidhaamaan hiisaha barbaarnimo afka buuxsanaye xilligeenna kala baro hooyaday bad kuma dhalan biyo webina ma ay arag baadiyay ku nooshahay iyadoo bukaankiyo dayic iyo basaastii eegmadii bidhaantiyo ka baktiisay noolkii nasi badana adigana baryo uurgalkaagii hooyadaa waxbarashada sanad iyo barbow haray casharada banaadile xilligeenna kala baro ifka berigii aan imid gaarahan bidhaamiyo baabuurra lama arag warka baahintiisiyo balwada iyo heesaha reediyowga bixiyana fikrad beeshu kama qabin dugsiyada waxbarashiyo buug iyo aqoontana been gaalo wadatoo diinta lagu bedelay iyo bidcaa loo aqoon jiray maantana badbaadow brofesoorradeen iyo buuniyada inoo kacay waa boqol kun iyo laba bahdu waa ku murantaa sanadihii badnaa iyo baryihii aan soo jiray deeqsi kuma aan caan bixin waa bakaylna lama odhan annakaan u badanahay jeebkaani kala barin ilaahadaan baryaa garo isna baanka kaysiga weli beersama u dhigan anna labada baabaco bishii kalama daalee cirkaas sii bidhaasha cilmi buuni kuma ahayd kama bixin iskuullana xoogaa aan bowsaday buunbuunintoodiyo bulshadana abtahamaan dareenka ugu baanta intii beledka aan imid een baadiyaha nacay baftad iyo go-iibaan ku bedelay surwaalkee waxba iima ay badan bilcan iyo carruur iyo beer iyo barxoolaad baabuuro iyo daar barkad iyo warshado qalab baab kastoo adduun yahay beesad caawa kamanay berri geeridaydana bini aadan nool iyo dhagaxa iyo buurtiyo dhirtu inay u goydaa kuma taalla buugoo kuma biirin aadmiga baabaca muggeed iyo dayd garasho reeboo ifka waxaan ka baxayaa anoon baran tijaabada maanyaraha baahani jahli uga badbaadaa hadduu mawdku baabsado adna caalin buuxiyo inaad buuni noqotaa laguu tababaraayo dabeecadihii baabi'e badownimo kukoridee xilligeenna kala baxay arrintaa ku kala baro berritana inaad tahay faxa ugu nasiib badan boqolaal guyoo tegey bulshadaada gaadhsii kaasina wuxuu ahaa xilliyada weli ilaa annagaa la harkay